فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan u soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo muqdisho ku dhammaystiray dhaawacyada macwusleyda hiiraan faahfaahin ku aadan dagaal weli ka socda xarun muqdisho ku taalo oo lagu daweynayay dhaawacyada macwusleyda hiiraan iyo bayaan ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin oo looga hadlay dagaal ka socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka ehelada macwuusleyda lagu laayay xarunta uu ka socda dagaalka oo ku sugan agagaarka halka lagu weeraray macwuusleyda iyagoo sheegaya in nolol iyo geeri aysan meel ku ogeyn wiilashooda toban askari oo ay saraakiil ku jireen oo lagu dilay dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug barnaamijka caawo waxaan sidoo kale idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin aan ciwaan uga dhignay dawarsi mise dalxiis taas oo soo bandhigaysa xasan sheekh oo u duulay ku dhowaad labaatan dal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo arbaco ah aan ku bilowno barnaamijka howlgal xookugal ah oo qaraxyo culus ku bilowday ayay dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab waxa ay maanta ku qaadeen xarun qarsoodi ah oo ku taala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho xaruntaas ayaa lagu daweynayay maleeshiyaadka macwusleyda ee ku soo dhaawacmay gobolka hiiraan kuwaas oo ay sii dhammaystireen dagaalyahanada xoogga ku galay xarunta saraakiisha caanka ah ee ku nafwaayay dagaalka weli ka socda xarunta waxaa ka mid ah nin lagu magacaabi jiray shariif dheere kaas oo ka mid ahaa saraakiisha macwusleyda horeyna ugu soo dhaawacmay dagaal ka dhacay tuulada ceelhareeri ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda federaalka ayaa iska caabin adag kala kulmaya dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo weli ka dagaalamaya gudaha xarunta iyagoo soo afjaray ciidankii dhaawacyada ahaa mid ka mid ah inqimaasiyiinta ah ayaa sheegay in askar badan ay laayeen isaguna uu dul taagan yahay meydadka labiyo labaatan askari muslimiinta maydan ka bishaaray intijeeda gaalo baabad oo dhabtay dhowr jeer hana weeraran ilaahay tabaaraka watacaala yiri dadka muslimiinta maydan ka bishaaray intijeeda ka dagaalamay baktiga masjidiinta hum isku magacaawna ay isleed ilaahay tabaaraka watacaala garantay ilaahay dood tabaaraka watacaala weydiisan in ilaahay tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala ma weydiisana sugnaashay marka inta muslimiinta dhamaatay dadka muslimiinta mayb wax maydan ka bishaarey kale haddana shaaxayan haddana shan kale ka darfinti ninkan ha ana dul istaagay haa u mid soo qaadana inta kale dhiifataan banaanka banaanka wada gaabsi ninkan jirisha dhan faasida ku wada duwanay mid ajarka ku dhaadan mid madax ku dhaadan mid fiiraha ku dhaadan markii oo dhan mayb waxa wada dhaabahaaya ninkan marka ilaahay tabaaraka watacaala maynu waafajin in ka dhaawagaas inu dhamaastirno waana haddana unu kula yarayno dhismiyo lahaayeen haddana muslimiinta dheerjara haweerada taasiyo haweeradana dhaban diidana tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala iyo haddana maydaka jira dhismii muslimiinta laha oo dhaawagayo kadaana muslimiin mujaahidiin ha ka dhaawan sooma insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala mayana tuunaasho akhi horta saddex hal olaf yaa ku wada dilnay shanna meela ku wada dilnay toban iyo dhowrna banaanka ku wada toognay waxaan ka soo sarnay dhismaha soo kornay dhismaha markay soo kulmeen sababa iyo haddana bir istaagin midaan marka ilaahay tabaaraka watacaala mayna waafidiya intijeegan oo lamuslimiin inta ka jira oo dhaali ahaana baadin shuhadadii ismujaahidiinta jeega ah oo shuhadada isan ka iyaarsan باذن الله تبارك وتعالى ارجوكين وكان باذن الله تبارك وتعالى جواب الى كلام من حديث من الله تبارك وتعالى من جزء من كتاب من اعوان جواب الى انتم يهودين في دوك جديد ان شاء الله تعالى كان جد مدين انما يقرحنا يسمين في قرآن القران باذن الله تبارك وتعالى رزق الرجال الى تبارك وتعالى بن الرجال جمع إذا أرنتاس بإذن الله تبارك وتعالى ميلي سنتاتن بإذن الله تبارك وتعالى ويتم الدبا جلا أما خطالة أما خرج على أما حروا أرسما أو بإذن الله تبارك وتعالى كل معلنك كانوا فتن جبرون المسلمين أولاد الله يبنى إلهي تبارك وتعالى تكاتم دين انفر جالا إلهي تبارك وتعالى مر وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ورقاوة بمانتين إلى دين إلهي تبارك وتعالى تكاتم دين ما يطلع من نور إلهي تبارك وتعالى ماشيين لها إلى تبارك وتعالى جنسي من الجارة تطلق من دم إلى إلى تبارك وتعالى كتاب شنكا إلى تبارك وتعالى من إنسر وقفا أنا مجاهد قال سنان تسكن بسبيل الله ذلكم خير لكم من أن تعلمون جيك قال وانا من الدجا لله من يجوى إلى تبارك وتعالى كتاب شنكا ولو من جيك حبة كريبان حبة جيك مكسوات ميرو مكسوات إيران مكسوات سوالة بح مكسوات سوالة خاصلة مكسوات ما يكسوات حارون أو جيك أو شعر جيك مكسوات الدولة في شاجع هم دل الدل ما يبغى حيلة حيلة اللي يجري أراه جيك ما يكره تاجلا بقشة ما وصلنا إلى مركز ما وصلنا إلى قال الله كفيف إن قال تعالى الله إلى تبارك وتعالى جنس في الدنيا جواب تمام بإذن الله تبارك وتعالى أنت اسمه في قوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى تبارك وتعالى جنس في قبش حدث من قبش أنا والله إلى تبارك وتعالى كتاب شيئين فمن معلم أنتين بإذن الله تبارك وتعالى قال جلال يحرم لي فيه الله iyo xaqiiqda tabbiina la tabaaraka taala xasin kajastan lakin muslimin kama ramadaan kama waas wa ilaahay tabaaraka taala intis doon faradan oo ilaahay tabaaraka taala diisho intis burgooda kala dadka dhamaada oo ilaahay tabaaraka taala ilaahay tabaaraka taala diisho gaar doon faradan dadka dhamaada xadiis arag jeedo ورلاك ولا قاعدة خدنا حوالي تهديد قبل بإذن الله تبارك وتعالى بكل سنين لا تبارك وتعالى أصلا لا تبارك وتعالى بإنجسن برجالا كان كلام عن دعاء بإذن الله تبارك وتعالى جعلنا فيها تفسد عشان الله انك عارف عن خاطري قدام الى شان اعتقد الاستاذين الله تبارك وتعالى انت ما بيحضرين كلام بدرجتك مجاهدين خليني مالك بالاقتصاد لا الدمع ولا العيار الهي تبارك وتعالى بيجلس الصبر الهي تبارك انت الصبر الهي تبارك وتعالى على مجاهد حاتم نجوى الهي تبارك وتعالى من شيء نفسك لكن الهي تبارك وتعالى ميرك ولا نفسك اقتصاد قبل جد الشيكة محصورات خوبية ديارات دواجة لا شجرته خير إلى تبارك وتعالى من شيء معك دكتور يجهز أنت ما يدل تبارك وتعالى دينك من رجال إلى تبارك وتعالى دينك ما يبغى أنصر يمكن حميم على ما أنصر يمكن أجرك إن لا إله إلا الله ما يبغى جارون جاود يجد الشفاعة ترتاح جرالي يلعب من أبي أنا ليش الشعب يتكلم لما يتجدع لما أبدي أبدي لكي حرق من المسلمين في الأقبال ليش اسم الله تجدع لما ولا لهم جايدين نصر إلهي تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى من يا أيها الذين وصابروا وعبدوا وتقوا على نفسكم ونحن من دعاء إلهي تبارك وتعالى أنت أليس زعمانك عظام إلهي تبارك وتعالى مجالات الإيمان يعني حفظوا عدين الله تبارك وتعالى ومن إلى تبارك وتعالى أمر كان إخلاص من دون بهدي إخلاص من دون تبارك وتعالى من الإرسال بإذن الله تبارك وتعالى ولا لم يجيك تعبت الله إن شاء الله تعالى أشكر وأنك بشهر كده بعلم تبع بعد بإذن الله تبارك وتعالى മുസ്ലിം തൃപ്തിശാരത്ത് അതുമേ എന്തോ അറകെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ولا مسلمين بشارة انت جالس بإذن الله تبارك وتعالى وقريب الطابة حايب وقلوب وقتك جري طبعا انسان لكن مجاهدين بفرنسا الطابة حايب وطبعا على صوت وطابة انت دي ست فوق دي ست بحث من مالك المثال امك دهالك العرب أبوات بجار واجل بإذن الله تبارك وتعالى بس مسلمين تهلك بشارة حدنا ما يفرق من دعنا نفرقش مسلمين تحايد مسلمين تبارك أراد مسلمين كثير مثلا إن شاء الله تعالى دار الكاس يا قلب بإذن الله تبارك وتعالى لجلال xarunta ku taala degmada cabdilcasiis ee muqdisho waxaa agagaarkeeda ku sugan ehela aad u murugaysan kuwaasi oo nolol iyo geeri ku baadigoobaya wiilashooda waxaa ka mid ah haweenaydan oo sheegaysa in macwuuslay badan oo kusoo dhaawacmay dagaalka hiiraan ay ku jireen xarunta la weeraray waxa ay tilmaamtay in toban ka mid ah macwuuslaydaasi ay qaraabo ahaayeen macmuus leey ahaayeen waa soo dhaawacmeen gobolka ku soo dhaawacmeen iyakii soo dhaawacaa kadaba imaada ilaa hadda warka ma helin banaanka le iska tuurina ilaahi guunaas maxaa qaadirka wuxuu noo soo yiriyaa noo imaanay laalo ummadayna dhammeeda ku durto ilmaana ku buuxo ilaa haddana waxa soo badbaadiyay doktoorkii ugu muhiimsanaa ilaa haddana dadka dhan in kasta ay muhiim wada yihiin way nooga wada maqan ilaa haddana banaanka tuuranaa xabadana way ka dhacaysaa maxaad warka ka haysaan marka dadka gudaha ku jira waxbana hadda ilaa hadda warka ma helin banaanka le iska tuurina ilaahi guunaas maxaa qaadirka wuxuu noo soo yiriyaa noo imaanay ma arkin ilaa hadda dad badan iigu jiray laakiin ma arkin dadkii kusoo waxaa yeelilooba dhaawacyo u badnaayen koleyto marka hore dhaawacay ahaayeen ilaa haddana ma aqoon macmuus leey ahaayeen waa soo dhaawacmeen gobolka kusoo dhaawacmeen iyakii soo dhaawacaa kadaba imaada iyagoo dhaawaci ku jireen ah, al-shabaab soomaaliya ku haa haye
ilaa hadda xabad waa dhicuysaa ilaa haddana wax war lagama haayo aa gartay ilaa hadda wax kasoo baxay ma arkin wallaahi ilaa hadda xabadda waa dhicuysaa waaba ilaa hadda banaanka isku tuurina waxa samayna ma naqaan si kastaba ha ahaatee dagaalada weli ka socda xaruntaasi waxaa bayaan ka soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo talaado ah howlgal qorshaysan ka fuliyeen xarun qarsoodi ah oo cadowga uu ku leeyahay degmada cabdilcasiis ee muqdisho howlgalka oo bilowday saacaddu markay ahayd siddeed saac afartan iyo shan daqiiqo oo duhurnimo iyo ciidamada gaarka ah ee mujaahidiinta ku beegsadeen xarun bartilmaameed ahayd taas oo ay degganaayeen saraakiil iyo horjoogayaal ku lug leh dagaalka ashhaadala dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayada hiiraan xarunta la beegsaday ayaa waxay sidoo kale ahayd goobta ugu weyn ee la keeno maleeshiyaadka loogu yeero macuusleyda ee ku soo dhaawacma dagaalada ka socda gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay allah fadligiisa gacanta ku dhigeen guud ahaanba dhismaha waxay halkaas ku dileen in ka badan toddobaatan ka mid ah murtadiinta loogu yeero macuusleyda ee halkaas dhaawacyadooda lagula tacaalayay kuwaasoo isugu jira saraakiil iyo maleeshiyaad howlgalka ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada cabdilcasiis ee muqdisho wuxuu mar kale xaqiijinayaa in aysan jirin jiri doonin allah idankiisa xarun ama goob ay cadowga kaga dhuuman karaan cadaaladda islaamka isla markaana gacanta dheer ee mujaahidiinta ay soo gaari doonto goor ay ahaataba insha allah bayaan ka soo baxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ka badan toddobaatan ka mid ah macuusleyda in lagu dilay howlgalka ka socda muqdisho waxaa garadka gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey howlgalka mujaahidiinta ay ka fuliyeen xarunta ku taala degmada cabdilcasiis axmed cismaan cabdi oo u warramay idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dagaalka lagu qaaday xaruntan walaalo si wanaagsan oo bishaaro leh uu iisoo gaaray waana ilaahay fadligiisa si aad iyo aad oo bishaaro leh oo lagu farxo qalbigan farxad gelisa ayuu igu soo gaaray warkaasi marka sidee baad u aragteen maadaama waxgaradka gobolka hiiraan aad tihiin oo ciidanka maanta halkaa lagu laayay oo toddobaatan askari ah ay ka mid ahaayeen ciidamada hiiraan dhibaatada ka geysanaya ee shisheeyaha la shaqaynayay sidee buu weerarka idinkula muuqdaa adeer anagaas weerarkaas waa midaan ilaahay uga mahad celinayno weerarkaas wuxuu ku soo aaday wakti ku habboon waa cadow ilaahay oo ka duulaan badan ama ka khatar badan cadowga duulaankaa gaalada caddaanka ah soo duushay madow iyo cadba leh waa niman ka shar badan waana ilaahay maadis maanta in mujaahidiinta gacantooda dheer ay gaartay waana filayna insha allahu maalin maalmaha ka mida inay gaari doonto waana wax ummadda muslimiinta inta ahlu tawxiidka ay ku qalbi qabowsadaan waana cadow ilaahay ummadda ka reebay waana dad macno la-aan lagu shaqaysanayay oo la soo kiraystay calooshoodu shaqaystayaal ah marka waxaan leeyahay ilaahay ku mahadsan intuu raalli ka noqdo allahana unuga mahad celinaynaa waana farxad aan la soo koobi karin maantay m- dagaaladii ee lagu xasmiyey burundiga maanta kuwaana ka farxad badan kana qiimo badan ilaahay agteeda iyo ummadda agteedaba kuwaana annaga nooga qiimo badan maxaa yeelay waa calooshadu shaqaystayaal hadafka iyo mug- ee, dagaalku wuxuu ku socdaba aan ka warahayn ee, intii cunaya daroogada la siinayo keliya ku aadan oo gaalka wuxuu ku duulaan yahay dhuluu helo iyo wuxuu ku na wuxuu dhacaa iyou gaalku raadinayaa iyo dad uu ku shaqaysto laakiin ayagu hadafay u dagaalamayaan maba yaqaaniinba waa niman daroogo naftooda looga iibsaday ilaahay baana ummadda ka ka reebay maanta waa cadow haray marka ilaahay baan ku mahadinaynaa aragtideennana waa taa waayahay dowladda federaalka een ah, waxa ay ciidankan u sheegi jirtay oo laabta ay ugu danjin jirtay in ay ah, daawo iyo baxnaanin ay diyaar ula tahay maxaa isbitaallo loo geyn waayey oo xarumo qarsoodi ah loogu dabiibayay bay kula tahay adeer macaan dawladda iyadaa nafteeda meelay ku dhagarta waysay meel ay ku dhagarto iyo meel ay galaan qaarkood ayaa badda dhexdeeda dooman kula hoydaa marka nin lasoo kiraystay meel looma haayo oo meel looma haayaan ku leehay marka insha allahu dawladdu waxaysan hayn ninna ma sii karto ninna hoodh ma dhihi karto dadkanna waa dad lasoo kiraystay oo macnaha gaalada cawaan u ahay gaalkii ayaa naftiisa meel ku dhagra waayey marka ayaga oodaaba la ysaga dhigay in habeen lagu soo nastay buu ugu talagalay anaan mulaynaya insha allah axmedow in lix bilood ka hor in saraakiil ciidan iyo xildhibaano oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa waxa ay ku faanayeen in hiiraan ay ka sifaynayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dadka ka mid ahaa cali jayte iyo sambalowshe ka waran ogaalka halkee bay ku dambeeyeen adeer ayaga kastii yareedoo ballanqadkood ahay dagaalka inay abaabuleen dadkaana ay dabka ku shubaan qabiilkay gaalada iyo qabiilkay dullaal u ahaayeen dadkaana inay gadaan ay dullaal ka ahaayeen dullaalna markii beecu dhacaa iyo iska tagaa beecii baa dhacay ayaguna waa dullaalkooday qaateen dullaal meel xoolihii la kala gatay meelay ku dambeeyaan kama war hayo sidiisaba dhaqanka dullaalka noocaasa dullaalleey ahaayeen lasoo kiraystay mana meelay ku dambeeyaan dullaalkooda markay qaateen ayagayaa nafta meel ku dhakray ciidamada kale ee macwusleyda ah ee maanta in maqlaya waxa ku dhacay asxaabtooda maxaad usoo jeedinaysaa wax waxaan hadda ka hor usoo jeedinay haddana aan usoo jeedinaynaa war ha isku dhammaanina adigoo gaala murtadiina ha dhammaanina ilaahay u tooba keena waxa idinka hadlaysnay lama arko nin ordayaa idin yimid maradou idin babiyey gaarigaan fuulow idin yidhi waad fuusheen xaggoo u socdaa ma aadan dhihin xaggoo waddadu marayaa amni ma tahay ma dhihin waxaan leeyahay waddada inayna amni lahayn waa aragteen dhulku inuuna amni lahayn waa aragteen meelaad kaga baxsan kartaan ma jirto mujaahidiinta ilaahay ka tuujaadaysa wallaahi meelaad uga baxsan kartaan ma jirto inta noolee nafta caynsada diyaarada soo haadhaado iyo la soo kireeyo iyo waxba idiima qabanayaan diyaaraddo ariga idiin raaci mayso xoolaha idiin ilaalin mayso beeraha idiin fali mayso beerihiinna waa aragteen waxa ku dhacay xoolihiinna waxaad isugu geyseen meel abaara oon dad anba dayqinba ayaad isugu geyseen waxaa idhi ilaahay ilaahay u tooba keena ka soo laabta dagaalkan calijeeda dalaalka ka yahay baabuurkaan aan indhaha lahayn oon nalka lahayn oon fariinka lahayn oo marshada aysan ka bixin oo sheelaruhu ku dhegan yahay oo calijayta darawalka ka yahay ka haraan idhi ilaahay ka dhagoo jahnabo u socda gaarigaan jahnabo u socda jimbiga ha ku dhagaaneen inay ka boodaan idhi ilaahay kana degaa idhi ilaahay ilaahayna u tooba keena dalkiina iyo xoolihiina iyo dadkiinana ilaashada mujaahidiinta walaalihiinna oo idiin barwaaqaysnaay oo amnigiinna ilaalinayay oo abaartaad ogeed idin gurmanayay oo biyola-aantaad ogeed idin gurmanayay ayaad ku caasiseen ballantiina waa diin diintia ka baxdeen ilaahayna wuu idin qabtay inta hartayna alla wuu qaban doonaaye waxaan leeyahay intaan alla idin qaban ka soo dheereeya ka soo fogaada ka tooba keena gaaladana ka hara murtadiinta ka hara diyaradaana nolodiima ahan waxaad ilaahay ka soo noqda haddaa toobada idiin furan tahay haddii kale waad aragteen xamar caasimada dhexdeeda meeshii ugu amniga badneed ayaa murtadiintiina ku badbaadin waysoo lagu gumaado madaxyada looga jaray mid baadiya jooga oo dhul miyiya joogaa siduu ku badbaadi lahay asagoo ha sheega mugada waxuu gelayaa waxaan leeyahay galad gashaan idiima harsana makaan idiima harin ka soo laabtaan idin ilaahay gaalada haddaa dhowdiina wallaahi aan ku dhaartay haddii alla idmo gacanta mujaahidiinta ayaad ku bixi doontaan halhal ayaa ugu bixi doontaan jimla ugu bixi doontaan ka noqda id ilaahay hadda idiin dhowdaha ilaahay u tooba keena kana soo laabta walaalihiinna la midooba id ilaahay jihaadka ilaahayna gacan saara gaala wax idinkuma taalle sidoo kale qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka aragti dhiibtay howlgalka xoogugalka ah ee ka socda muqdisho walaal alxamdulilah ilaahay fadligiisa waayo waxaan u arkaa arran ay u tahay dadka muslimiinta ah ma gaar ahaan dadka mujaahidiinta ah bishaaro weyn ee usoo muuqatay farxad weyn ay u tahay qof kaste muslim ah mustaqaldiisa imaan ku jiran waa tan waxay u tahay macnaha qalba qaboojin ama qalba dejin waa washi suduura qawmi mu'miniin waa walaal walaal saa ujeedada waxaa waaye nimankaan hadda meesha lagu beegsaday waa nimankii toddoba bilood ay ku dagaalamayeen macnaha gobolka hiiraan intaasna lagu aruurinaayo dhaawacoodii nimankaana saa og tahay waxaaba gobolkoodii markay joogeen loo soo waayey daawo waxaa og tahay nimankii lagu laayay degmada maxaaf markay ugu soo gurmadeen beledweyne markay ugu soo gurmadeen inay u waayeen daawo ugu soo qaaraameen macnaha farmashooyinka daawo ugu soo qaaraameyna ogeed ay dhahayeen daawo waa weynay farmashooyinka daawo kasoo aruurinay haddana ana waxaa ila tahay meesha la geeyey in ay macnaha daawo loo waayay saas daraadeed isbitaal beena aa laidin geyna anti la yidhi gurigaan laiskaga xareeyay meesha iska joogaan aysan amni iyo wax ay kaaysan jirin laakiin macnaha dayactaan oo macnaha dan aan laga lahayn murtadiintan asal ahaanba dad ciidan ah lagu xisaabtamaayo mise dawlad gaara wadatana ma aha cid diiwaan ugu jirtan aysan jirin saas daraadeed ay waxaa ogaanayaan marka in haddii mujaahidiintii banaanka joogtay xabadooda intay soo dhaawacday ee soo burburisay ee haddana gudaha lasoo gelisay oo la yidhi halkaana ammaan ah meesha haddana mujaahidiintii kale ay uga tageen ee haddana dhaawacoodii hore asagoo qabo haddana meesha lagu dhamaystiray waxaa ogaanaya murtadiinta oo dharsanaysa oo meel aysan ku fadhanaysa jirin fikirkayga alxamdulilaahi baan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan allah raxmaanka ah ee suuro geliyey meel kastoo ay galaan in markaasi laga dabagalo maxaan ku idhaahdaa haddii iyagu ay shaadeen qari horta waxba ismay qarinaynin ismabay qarin kareenine way ku ceeb qarsanayeen meesha oo maxaan ku idhahdaa markii ay waayeen awalba baalolay la dab lagu shubay ahaayeen baalolay dab lagu shubayna dhakhtar looma helo markaa meesha uu ku qarsanaya wax amniyaad iyo wax taxadira ay haysteen ma jirine ceebtooda iskaga qarinayana wax ay macnaha ku daweeyeena ma haysin mana rabaanba maba rabaan iyagoo dabka iskaga shubayeen dabkaa markay wax kusoo noqdeenna meesha iskaga qarinayeen ceebtooda macnaha sidii dadkii ay ka dhasheen aanay uga damqanin marka waxaan leenahay haddii adinku aad qarinayseen wax ilaahay waxba kama qarsoona waxaana laydinka jaraya ilmihii yaryaraa ee aad dekarkooda jarayseen laamihii duqooway ee raqda ahaa ee sariirta saareen nafta ka jarayseen dumarkii xaamiladaada intaad guryahooda u gashaan aad ku dil dilayseen uurka kaga soo ridayseen sii buu ilaahay idinka daba socday iyo kuwa kaloo ka daran weligiina meel kastoo aad gashaan alla idinka hadhi maayo meel waxay tahay horta marka ugu horsay ilaahay subxaanahu watacaala in la tala saarto la hagaajisto niyadda la hagaajisto camalka saalixa la hagaajisto kadibna dhexda inta la xidho meel kasta oo lagu soo gaaro cawdooda lagu jara weeyaan taladaydu ta labaada kale waa inaan la niyad jabin oo maalinta ay culus yimaado aan maxaankaoda niyad jab iman maalinta waxooga ilaahay subxana taala nasri ina tusana aan la boodboodin la farfarxine subxaana watacaala alla caadilehe cujubka naga ilaaliyo allah waxaa ku dhahdaa nastub macnaha waa in la dadaalo waa in la diyaargaroobo waa in qalbiga iyo carabka iyo gacanta iyo adinka si ay usoo wada jeedaan oo layska dhiciyo nimankana waa cadow cidna dhaas mayan macnaha macnaha hala kaco hala kaco meeshii lagu arkaba birta laga aslo dhammaantiin bahda alfurqaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida had iyo gooraalaba aad noogu soo tebisaan warbixinaha waafiga ah ee xaqiiqada ku salaysan islamarka ay dhacayaan meel kasta iyo goob kasta ka dhacayaan wallaahi runtii horta weeraradani in dawaanadaystaba joog bay ahaayeen aad iyo aad nagu soo badanayeen sida caasimadda iyada oo maalintii maalmihii toddobaadka ugu dambeeyey warbixin waafi ee idaacadda islaamiga alfurqaan ay ka samaysay ayna soo bandhigtay yacni dhaawaca iyo dhiigbaxa degdega ah ee ku socda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda ku daaban shisheeyaha deetanna waxay uga dhigan tahay in dagaaladii lagu soo dhaawacay macawisleyda haddana looga daba yimid koobii lagu dhayayay waxay tilmaamaysaa un fashilka dhan walba ka haystaa hadday tahay dhinaca mukhaabaraadka ama dhinaca magaransa sirdoonkeeda iyo hadday tahay muudashada aanu waxba iska difaacaynin inay ku daaban yihiin ay leeyihiin dabadhilifku dagaaban cadowga inay yihiin mooyaane anayagu iskooda aanay isku bixinaynin ayay tani xaqiiqatan ay daahay ka faynaysaa dadka moodaya ee yacni u haysta inay dowlad federaal ay tahayna waxay u caddaynaysaa ama ay maantaba muujinaysaa fashilkooda muuqanaya maalinba maalinta ka dambaysa waxaan kula talin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee la qalday inay ilaahay subxaana watacaala usoo laabtaan dalkooda iyo dadkoodana ay ka difaacaan cadaawaha mar walba waxaa u hadlaayo dalkan waxa weeyaan dadkiisa iyo diintiisa diinta mar walba waxaa imanaya dad difaaca xaqiiqatan qofka islaadood ka guulaysanaysaana habeen muu jirin waxaan kula talin lahaa intii ay noqon lahaayeen wax meelaha baxa lagu ka helo iyo wax gacanta mujaahidiinta ku baxa inay usoo noqdaan oo ay dalkooda ay difaacdaan kartaanna cadaawahooda dhabtaa ilaahay subxaana watacaala ee uu noo caddeeyey sunnadii nebigiisa sallallahu alayhi wasallam iyaduna ay noo sheegtay ay noo tafatirtay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan waxay ku soo kordheen qimaasiyiinta ka dagaalamaya dhismaha ku yaala degmada cabdilcasiis ee muqdisho oo lagu daweynayay macawusleyda hiiraan waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waayahay markaana kusoo dhawaada warbixin ciwaankeedu uu yahay dawarsi mise dalxiis taasoo soo bandhigaysa xasan sheekh oo u duulay ku dhowaad labaatan dal warbixintan oo saacadaha soo socda aan baahin doonno iyada oo muuqaal ah ayaa caawa waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaa la doortay shan iyo tobankii bishii may ee sanadkii tegey ee laba kun laba iyo labaatan tan iyo doorashadiisii oo laga jooga sagaal bilood iyo dhowr maalmoodna waxa uu galay inta la xaqiijiyey sagaal iyo toban safar oo ay ka mid yihiin kuwo qarsoodi ah dhammaan safarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwo leh hal ujeeddo oo keliya marka loo eego dhanka dowladda federaalka ah dalalka uu booqday toddobaatan jirka villa soomaaliya fadhiya waxaa idilkooda uu ka codsaday in ay kula goobtaan ama ay kala qayb qaataan dagaalka dhanka ah xarakada shabaabul mujaahidiin dhankoodana wuxuu u ballan qaaday inuu sahlayo danaha ay ka leeyihiin dalkan khayraadka uu allah ku manaystay safarkii ugu horreeyey waxa uu ku tegey dalka imaaraadka carabta sagaal iyo tobankii bishii juun ee sanadkii laba kun laba iyo labaatan waana maalmohon kadib markii kursiga lagu fariisiiyey wuxuuna kulan la qaatay madaxa dalkaas maxamed bin saayid kaasoo uu ka codsaday in taageero milatari uu siiyo dhankiisana waxa uu ka aqbalay heshiis ah in imaaraadku ay ciidamo ka qortaan soomaaliya wax walba oo ay geystaanna aan loo raaca karin intii uu joogay dubay wuxuu socdaal qarsoodi ah ku aaday caasimadda yuhuudda ee talaabiib wafdigii asiga la socdayna waxaa lagu celiyey amaba lagu reebay imaaraadka iyadoo loo diiday dhaqdhaqaaqa iyo in ay warbaahinta la hadlaan si xogta loo qariyo markii muddo lix maalmood ah la weysnaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayna soo baxeen wararka sheegay in xasan sheekh uu yuhuudda aaday waxaa saxaafadda loo sheegay in hadalkaasi uu waxba kama jiraan yahay madaxweynaha iyo wafdigiisana la karantiilay markii uu ku dhacay xanuunka covid nneteen amaba karoonaha xasan sheekh wuxuu yuhuudda ka dalbaday in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayagana waxa uu saxiixay in uu dhul ka siiyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo mashaariic kale julaay saddexdeedii laba kun laba iyo labaatan maalmo kadib markii yuhuudda uu la kulmay wuxuu dagaal ka dhan ah xarakada shabaabul mujaahidiin uga dhawaaqay xere ciidan oo ku taala dalka turkiga kadib markii uu u qudbeeyey ciidamo aan badnayn oo halkaasi loogu tababarayay ugu dambayntiina madaxweynaha dalkaas rajab dayib ordogan ayuu ka codsaday in uu garab ku siiyo la dagaalanka xarakada shabaabul mujaahidiin julaay sagaalkeedii laba kun laba iyo labaatan waxauu xasan sheekh safar ugu ambabaxay dalka eritereya oo uu dhaleeceyn jiray markii uu mucaaradka ahaa ee ololaha doorashooyin ku jiray wuxuuna halkaasi u tegey in uu raaligelin siiyo isayas efwerki oo ah madaxweynaha dalka eritereya wuxuuna ka codsaday in uu siiyo dhallinyaro si khayaano ah loogu askareeyey dowladda federaalka ah markii madaxweynihii asiga kursiga ugu horreeyey maxamed cabdulahi farmaajo uu u diray dalka eritereya sharuudo badan oo ay mid dhaqaale ka mid tahay ayaa la hordhigay xasan sheekh maxamuud waxaana loo sheegay in tababarka ciidan ay hanti badani ku baxday asigoon deyntaas gudinna aan lagu wareeji doonin dhallinyarada julaay shan iyo tobankeedii laba kun laba iyo labaatan asigoo aan ka nasan safarkii uu eritereya uga yimid xasan sheekh maxamuud waxa uu ka citimay magaalada nairobi ee dalka kenya si uu u garab istaago saaxiibkii uhura kenyatta oo doonaya inuu mar kale ku fadhiisto kursiga madaxweynenimada ee dalka kenya xasan ayaa sida xogta aanu ku helnay waxa uu huuro u geeyey lacag hal milyan oo dollar ah oo uu doorashada uga qayb galo laakiin nasiib darre ayaa ku dhacday oo waxaa kursiga ku soo baxay madaxweyne xigeenkii hore ee kenya william ruuto oo noqday madaxweynaha dalka kenya lix iyo tobankii julaay laba kun laba iyo labaatan waxa uu safar deg deg ah ku aaday waddanka jabuuti halkaas oo uu kula soo kulmay madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka ee jabuuti wuxuuna jabuuti u gudbiyey codsi qoraal iyo hadalba leh oo nuxurkiisu yahay la dagaalanka al-shabaab garab igu siiya maalmo yar kadib safarkaas koo iyo labaatankii julaay laba kun laba iyo labaatan waxa uu galay safar kale oo uu ugu ambabaxay dalka tansaaniya wuxuuna ka qayb galay shir la sheegay in lagu midaynayo waxa loogu yeero dalladda bulshada bariga afrika shirka kadib waxa uu gacan hoorsaday madaxda dalkaas wuxuuna ka codsaday in taageero ciidan iyo mid dhaqaaleba ay siiyaan bishii julaay ee laba kun laba iyo labaatan waxaa la dhihi karaa waa bishii xasan sheekh uu ugu safar badnaa waana bishii sida xowliga ah ay ku soconayeen dagaalada islamarkaasina ay ku soo xoogaysanayeen tilaabooyinka militari ee xarakada shabaabulmujaahidiin julaay afar iyo labaatankeeda laba kun laba iyo labaatan waxa uu duulay dalka masar dowladda federaalka ah in muddo ahba khiyaar uma lahayn in cilaaqo ay la samaysato masaarida waxaana ka hortaagneed etoobiya balse ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa xasan awood u siiyey arrinta masar waxaana laga ballan qaaday in etoobiya lagala hadlayo masar iyo imaaraadka ayaa ah dowlado ay ku shaqaysato yuhuuddu sebtembar saddex iyo tobankeedii laba kun labaiyo labaatan mar kale ayuu u safray dalka kenya si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweyne william ruuto maadaama uu huuro taageersanaa waxaa xasan sheekh maxamuud si ulkac ah loogu bahdilay munaasabadda halkii ay ahayd in magaciisa loogu dhawaaqo ayaa waxaa loogu yeeray maxamed cabdulaahi farmaajo magacaas oo uu lahaa madaxweynihii asiga ka horreeyey caleemasaarka kadib waxaa afar iyo tobankii julaay ee isla laba kun laba iyo labaatan uu kulan la qaatay william ruuto si uu u qanciyo wuxuuna ka codsaday inuu ku taageero dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin xasan sheekh maxamuud wuxuu markaa kenya u saxay in qaad badan ay u soo iibgeyso soomaaliya halkii uu arki lahaa in qaadkaasi cudur yahay wuxuu u arkay fursad geestiisa uu dhaqaale ka samayn karo wuxuuna aas-aasay shirkad qaadka keenta oo ay u madax bannaan yihiin wiil uu dhalay iyo kuwa qaraabadiisa dhow ah bartamihii bishii sebteembar ee laba kun labaiyo labaatan wuxuu safar ku tegey dalka maraykanka asigoo oo ka qayb galay shirka qaramada midoobay wuxuuna shirkaa ka sheegay in kaalmo militari iyo mid dhaqaaleba uu u baahan yahay shirka kadib waxa uu lix iyo tobankii sebteembar la kulmay xogayaha difaaca ee maraykanka kulanka kadib waxa uu ku faanay in maraykanku ay u ballanqaadeen taageero dhanka la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada ah oo loola jeedo diinta islaamka iyo ehelkeeda siddeed iyo tobankii sebteembar laba kun labaiyo labaatan wuxuu safar murugo xambaarsan ugu socdaalay dalka ingiriiska kadib markii loo soo sheegay in ay geeriyootay oo la aasayo boqoraddii ingiriiska kuwiin elizabet waxaanuu meydka uga daba galay meelo halis ah oo iska diideen madaxda maqaasaarka ah ee haysta waddamada muslimiinta sebtembar siddeed iyo labaatankeedii laba kun labaiyo labaatan waxa uu safray dalka etoobiya socdaalka waxaa lagu qalqaalinayey muddo dhowr bilood ah horey waxaa saddex goor etoobiya u tegey wafuud ay kala hogaaminayaan taliyaha sirdoonka mahad salaad iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda si ay abey axmedka ra-iisul wasaaraha etoobiya uga raaligeliyaan cilaaqaadka ay dowladda federaalka oo la samaysata masar iyo inuu xasan la kulmo markii uu xasan sheekh maxamuud ka degay garoonka diyaaradaha ee adisababa waxa uu codsaday in laga gacan siiyo la dagaalanka xarakada shabaabul mujaahidiin asiguna uu geestiisa diyaar la yahay wax weliba oo etoobiya ay danaynayso oktoobar siddeedeedii laba kun laba iyo labaatan waxa uu u duulay magaalada kambaale ee dalka uganda halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha baadariga ah ee uganda yuweri museveni waxa uu ka dalbaday in ciidamo dheeraad ah uu ku soo qufo amaba u soo daabulo soomaaliya hase ahaatee sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi waxa museveni uu ku jawaabay inuusan taageero ciidan awood u lahayn balse uu ku caawi karo rasaas ciidamadiisu ay ku dagaalamaan haddii ay wax iska dhici karaan xasan sheekh maxamuud nofembar labadeedii laba kun labaiyo labaatan wuxuu safar ku aaday dalka aljeeriya si uu uga qayb galo shirka ururka la baxay jaamacadda carabta wuxuu shirkaas ka dalbaday taageero dabadeedna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaas asigoo kala hadlay arrinta al-shabaab iyo sidii la dagaalankeeda gacan loogu sii lahaa nofembar lixdeedii laba kun labaiyo labaatan wuxuu safar labaad ku aaday dalka masar shir uu ka qayb galay oo looga hadlayay cimilada iyo kulamo uu la qaatay madaxda masar intii lagu guda jiray wuxuu dalbaday in la garab istaago waxaana xogta ku helnay in kulan qarsoodi ah uu la qaatay yuhuudda wuxuuna marar badan warbaahinta ka sheegay in dagaalka lagu noqdo gun taasoo kugu kallifaysa buu yidhi in aad kaalmo ka raadsato dad cadow ku ah diinta islaamka nofembar tobankeedii laba kun labaiyo labaatan wuxuu mar labaad u duulay dalka eritereya asiga oo wada xoogaa lacag ah oo looga beddeshay qaar ka mid ah ciidamadii dalkaasi lagu tababaray inta badan ciidankii waxay noqdeen kuwo uu ku khasaaray oo aan dagaal u diyaar ahayn maadaama khayaano lagu askareeyey qaar ka mid a ciidamadaas ayaa xeryaha ka baxsaday iyadoo in ka mid ahi isu dhiibtay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa xusid mudan in ciidamadaa markii ay baxsanayeen qaarkood dhabarka laga toogtay iyagoo gidaarada sii fuulaya sidaana ay ku dhinteen desembar toddobadeedii laba kun labaiyo labaatan xasan sheekh maxamuud waxa uu dhoofay dalka jabuuti halka uu kaga qayb galay arooska gabar uu dhalay ismaaciil cumar geelaha madaxweynaha ka ah jabuuti taa oo uu guursaday saadaq john oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ah arooska kadib wuxuu kulan la qaatay ismaaciil cumar geelle wuxuuna geestiisa ku casuumay shir muqdisho ka dhacaya oo ay ka qaybgalayaan dowladaha safka hore kaasoo looga arrinsanayay ammaanka geeska afrika iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada bartamihii bishii disembar wuxuu safar labaad ku tegay dalka maraykanka guushii ugu weyn ee safarkaasina waxa ay dowladda u arkaysay in uu sawir la soo galo madaxweynaha dalkaas jo baiden iyo haweenayda u dhexda waxaana mar kale loo sharaxay qorshaha maraykanku uu wato ee la xiriira boobka dhaqaalaha soomaaliya iyada oo lagu marmarsiyoonayo la dagaalanka xarakada shabaab ulmujaahidiin baarlamaanka waxaa la faray inay ansixiyaan xeerarka arrimahan lagu xalaashanayo maadaama xildhibaanadu ay u badan yihiin dad heesta dhalashada maraykanka iyo waddamada reer yurub disembar siddeed iyo tobankeedii laba kun laba iyo labaatan xasan sheekh maxamuud waxa uu duulay dalka qatar oo ka mid ah dalalka maraykanku uu adeegsado duulaanka waddamada muslimiinta hogaamiyaha dalkaas ayuu ka codsaday in taageero dhanka ciidanka iyo dhaqaalaha uu siiyo si uula dagaalamo xarakada mujaahidiinta al-shabaab bishii febraayo ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka ayuu u kicitimay dalka talyaaniga magaalo madaxdiisa rooma siddeeddii bishaas februaayona waxa uu la kulmay wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan asigoo u gudbiyey codsi ah in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah quwad ballaaran oo ku dhirsan laamu ilaa sanaag intii uu joogay dalka talyaaniga wuxuu kulan aan la shaacin la qaatay baadariyaasha kiniisadda rooma ugu dambayntiina waxa uu la kulmay soomaali aan badnayn kuwaas oo uu sheegay in uu oggol yahay in shisheeyuhu kiniisada ay wax ku caabudaan ay ka furtaan gudaha soomaaliya taa micnaheedu waxaa weeye in dowladda federaalka ah oo iyada oo la dagaalamaysa qolada ay ka go'an tahay in soomaaliya shareecada islaamka lagu maamulo geesta kale ay u oloolaynayso in gudaha dalka kiniisada laga furo februari siddeed iyo tobankeeda laba kun saddex iyo labaatan waxa uu u dhoofay dalka etoobiya halkaas oo uu uga qayb galay shirka midowda afrika wuxuuna si gooni gooni ah ula kulmay madaxweynayaal uu ka mid yahay kan burundi isagoona ka codsaday in ciidamo dheeraad ah uu u soo diro soomaaliya sidoo kale wuxuu kulan gaar ah la qaatay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed sida ay warbaahintu soo tabaysayna wuxuu mar kale u gudbiyey dalab ah in ciidamo xabashi ah uu soo geliyo soomaaliya xilli kuwii horay u joogay ay ku godoonsan yihiin deegaanada ay qabsadeen tan iyo markii dagaaladii ugu dambeeyey ay bilowdeen khasaare ayaa ku sii lixaadsaday dowladda federaalka ah waxaana aad u sii kordhay xeryaha lagala wareegayo saraakiisha keliya ee dowladda federaalka ah laga dilay ayaa waxay cagacagaynayaan boqol iyo konton ciidamada iyo maleeshiyada dowladda federaalka ah taabacsanna warkoodba daa intii madaxda dawarsiga ay ku jirtay waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn oo xagga dagaalada ah waxaa la weeraray meelo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin filan ross oo dacalka ku haya madaxtooyada intii weerarku uu socdayna waxaa baasuukayaal ugu garaacay aqalka madaxtooyada oo uu ku jiray xasan sheekh maxamuud qudhiisa waxaana loola cararay xerada xalana halkaas oo shisheeye caddaan iyo madowbale ay degan yihiin si naftiisa loo badbaadiyo al-shabaab waxay weerar kula wareegtay xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho oo ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalka ah waxaa cagta la mariyey ciidankii maraykanku uu geeyey degmada galcad ee gobolka galgudud waxaa khasaare dhabarka loo saaray kuwii la geeyey wabxo waxaa lasoo afjaray ciidamo ku sugnaa xeryo ku yaalla hiiraan sida burdaar beero yabaal iyo sooman iyo ceel qooxle waxaa cagta la mariyey ciidamadii dowladda federaalka ee joogay ceelbacad iyo hilowlagaab iyo xawaaley oo shabeellaha dhexe ka tirsan dhowaan sidoo kale waxaa lasoo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka sibiid ee duleedka degmada afgooye waxaa laba qarax oo nafurnimada lala beegsaday xero ciidan lasoo aruuriyey ku sugnaayeen oo ku taal afmadow oo gobolka jubbada hoose ka tirsan sidoo kale waxaa lasoo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo ku yaala deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo dhanka shabeellaha dhexe waxaa mar kale lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo qori ceeraddii lagu keenay deegaanka daarunicma ee hoostaga degmada ruunurgood kuwaasoo ahaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritereya safarada uu galay xasan sheekh oo gaaraya sagaal iyo toban muddada kooban ee uu xilka hayo waxaa uga baxay dhaqaale malaayiin dollar ah dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee magacooda lacagaha lagu soo aruursadayna wax yar ayaa afka loogu tiray madaxda dowladda federaalka ah waxay geed dheer iyo mid gaabanba u koreen sida ay reer galbeedka taageero uga heli lahaayeen heer arrintu ay gaartay in guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe uu dalka holand kula kulmo haweenayda madaxda ka ah hay-adda ugu sarraysa ee qowmuluudka falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in gacan hoorsiga dowlada shisheeye aysan waxba ku soo kordhinayn dowladda federaalka ah xasan isaga shakhsiyan siyaasadna ma baranin oo c v-giisaan naqaanaa iyo wuxuu jaamacadda ka baxaa naqaanaa tuugsioo barta xasan hay-adaha si loo tuugsado si loo diyaariyo waxaad maaragtay project planning waxaasaa la baray hay-adaha si loo tuugsado xasan ma baranin siyaasad mana baranin dagaal mana baranin dagaal kaar hore oo dhacay oo expire ah ayuu xoqanayaa kaarka marka in la xoqto waxaa keenaya siyaasadda xasana waxay ku dhisan tahay waxda indhasarcaad xasan wuxuu ku fashilan yahay dhinac walbaba dhaqaaluhu ku fashilan yahay ciidanku ku fashilan yahay wuxuu rabaa marka mashruuc kaleeto uu ku qariyo fashilkiisa iyagaa dowladda iskhilaafsan ayagaa isnacaladaya ayaa kala qaybsan iyagaa tuugu isku sheegayo xasan marka wuxuu rabaa fashilkiisa inuu ku fashiliyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
guudahaan nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم